asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu ku soo qaadan jirnay howlaha farada badan innagoo dhinacyo badan ka eegayna taasoo laga yaabo inay mar taariikh kaaga sheekayso mar kalena ay kaaga sheekayso dhacdo maalin dhacday mar kalena ay kaaga sheekayso howl hadda taagan mar kalena ay maahmaah caalami ah kuu furfurto mar kalena laga yaabo inay dooxdo sheeko kaa yara dadbanayd waana xubinteena murtida maanta een howlaha badan iskula eegno teenan maantana waxaan ka soo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas haddii ay baidmahayo mid ka mida xubin cusub oo ka mida xubnaha qarnigan ayaa waxa ay leedahay waxaa la yidhi saddex baa soomaalida ku soo saa'iday ama saddex baa soomaalidii ku soo korortay bay ina tidhi xubinteenan murtida maanta saddexda soomaalida kusoo korortay maxay tahay saddexdanaa ku soo saa'iday ayay ina leedahay xubinteennu maanta waxayna tidhi qabyaalad ciyaar ah qabyaalad ciyaara siyaasad qabiila iyo aqoon qolof ah saddexdaasaa soomaalida ku soo kordhay u fiirsayaa dhegaystow waa qabyaalad ciyaara qabyaalad ciyaara siyaasad qabiila iyo aqoon qolof ah saddexdaasaa soomaalida ku soo korodhay bay ina leedahay xubinteennan murtida maanta saddexdan maxay yihiin marka qabyaalad ciyaara waa ciyaaraha barooniga iyo waxyaalaha la midka ee aad aragtay xitaa hadda tartankii maamul goboleedyada soomaalida wixii ka dhacahayey aynu isla arkaynay waad arkayseen tartankii maamul goboleedyada soomaalida wixii ka dhacahayey iyo ree hebel iyo hebelow iyo heblaayaa dhalisay iyo kan iyo ririgti oo wixiiba ay qabyaalad isu bedeshay waa baroonigii ciyaarihii caadiga ah ee tartamadii ciyaaraha oo qabyaalad caadi ah loo diyaariyey waa qodob waa qodobka labaadee waa siyaasad qabiil ah nin markii madaxweyne laga dhigo ama mas-uul laga dhigo qabiilkiisii oo dhan baad mooddaa inay xilka hayaan oo iyadana dee waxay noqotay siyaasad qabiila oo siyaasaddii oo dhan iyo maamulkiiba wuxuu noqday qabiil buu isu bedelay oo qabiil baan wax laga dhaqaajin karo ayna jirin oo ree hebel baa difaacahayaba oo ninkiiba ka soo horreeya ama mas-uulkii meesha loo dhiibay ka soo horreeya waana wax soomaalida ku soo kordhay iyo dhaqamadeeda waalida ah qayb ka mid ah weeyaan waa midda saddexaade waa aqoon qolof ah waa ninkan waa aqoon-yahan baa lagu dhihi waa brofesor baa lagu dhihi waxbuu yaqaanaa baa lagu dhihi haddana dhiil dhacday ma toosin karo dhiil dhacday ma toosin karo ama laba waxarood laguma aamini karaba muxuu marka aqoon-yahan ku yahay hadduusan wax wax soo saara lahayn oo wax caqli a uusan lahayn oo wax uu hagaajinhaya ayna jirin oo uu wax matara yahay maxay aqoontiisu tahay aqoontiisu maxay qabanaysaa marka maxay noqotay waxay noqotay saddex baa soomaalida ku soo saa'iday haye qabyaalad ciyaara siyaasad qabiila iyo aqoon qolof ah saddexdaasaa soomaalida ku soo korortay bayna leedahay xubinteennan murtida maanta waana saddex xaalo oo aad muddo inay kud iyo kaba kacaan yihiin oo saddexduba u baahan in dib loo shaandheeyo ayay aad iyo aad ugu baahnaan lahaayeen maahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka e b waxaa la yidhi libaaxa yari waa libaax ama libaaxa dhasha ihi waa libaax libaax dhashiisu waa libaax